bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'in raxmatika ya arxam araaximiin darsiganu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol sagaashan iyo toddobaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah watazawaduu faina khayra azaadi ataqwa wattaquuni yaa ulilalbaab waxaynu ku soo jirnay suuratu lbaqara niskeedii dambe oo axkaam badan lagu caddaynayey waxaynoo soo soo marnay in ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo tilmaamay bilaha markii ay su-aal ka keeneen loogu jawaabay qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj xajkii baa marka laga sii hadlayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alxaju xajku waxay ka dhigan tahay waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun waa bilo ashhurtaas oo macluumaatun oo macluumaado la yaqaan oo macruufa cinda annaas bayna annaas dadka dhexdooda macluum ka ah waa bisha shawaal la yidhaahdo iyo bisha dulqacda la yidhaahdo iyo tobanka beri oo hore oo bisha dilxijo la yidhaahdo toddobaatankaas toddobaatankaa hameen weeyaan alxaju ashhurun macluumaat markaas saddexdaas labadaa bilood iyo bisha tobankeeda beri weeye waxa ashhuru macluumaatun laga cabirayo icraab ahaana alxaju waa mubtade ashhurun waa khabarkii weeyaan laakiin waxa weeyaan mudaaf baa meeshan lasoo qadaraya waxaa la dhahayaa alxaju waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun waa bilo waxaa saa loogu soo qadaraya waxaa la diirayaa inaysan meesha ka imaanin in looga khabro ismu zamaan ismu macno in looga khabro oo aan la ogolayn markaasaa saa waqtiga loo soo qadaraya waxaa leeyahay alxaju waqtulxaji waxa weeyaan ashhurun macluumaatun weeyaan waa ashhur iyo bilo macluumaada marka aayaddan waxay khasisaysaa baa layidhi aayaddii ahayd qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaji oo xajku waqti kasta ma joogo isagu bilahan macluumaadkaabuu joogaa oo la xajin karaa amaa cumradu waa sanadka oo dhan baa iyada lala imaan karaa waxaa kaloo halkaa ku jira cibaado kasta oo qofka dhaafta oo ka tagta wakhti kasta oo kale u qallayn karaa oo la imaan karaa amaa xajka isaga waxa weeyaan wakhtigaas bilihiisa wakhti aan ahayn lalama imaan karo qofkii markaa gudanayo adda u tahay iyo qofkay qaddo tahayba bilihiisa mar aan ahayn lalama imaan karo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman qofkii farada faral yeela bimacnaa alzama laazimiye naftiisa fiihinna bilaha dhexdooda alxaja qofkii naftiisa xaj waajibiya qofkii naftiisa xaj ku laazimiya bilaha dhexdooda oo ixraamkii la yimaado talbiyadii la yimaado xirta oo niyeysa falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj oo sidaa loo wada kordhigo falaa rafatha ama falaa rafathun walaa fusuuqun walaa jidaalun fi lxaj oo saa loo tanwiiniyo falaa rafatha wax rafatha ma ahaanin fi lxaji waxaa weeye qofka dumarka wax dumar hadalkood ah oo arrimihii dumarka iyo reernimada la xiriira ma ahaanin filxaj walaa fusuuqa oo macnaha dumarkii u dhowaanshahoodii iyo istimtaacoodii iyo lama ogolo qofkan ilaahay buu qaabilay ilaahay ridihiisa u qasday shahawaadkii oo dhan waa inuu ka fogaado macaasi oo dhanna waa inuu ka tago macaasidii dambe waa tan walaa fusuuqa weeyaan wax fusuuqa iyo daaca ka baxna filxaji xajka dhexdiisa ma ahaanin walaa jidaalan wax dooda iyo muran filxaji xajka dhexdiisa ma ahanin ka qofku markuu xajka joogo waa inuu iska ilaaliyo inuu arrimaha la yimaado dumar la hadalka noocaas ku saabsan dumarka iyo ragga dhexmadha iyo shahwaadka la xidhiidha waa inuu iska ilaaliyo falaa rafatha filxaj walaa fusuuqa fusuuqna ma ahaanin iyo macaasi iyo xumo qofkan inuu la yimaado lama ogolo ilaahay waxaa la rabaa inuu caabudo daaco la yimaado walaa fusuuqa filxaj iyana filxaji waa u taallaa walaa jidaala wax muran iyo dood yaa iyana filxaji ma ahaanin intaa midna lama rabo marka siiqadu hadda waa nefi ma ahaanin xaqiiqadana nahyi baa looga jeedaayo waxa weeye yuusan la imaanin rafi yuusan fusuuq la imaanin yuusan jidaal iyo dood la imaanin saasaa looga jeedaa marka waxa weeyaan maba ahaanin baa laga cabiray waaba tanaa sii xeel dheer yuusan rafi samaynin yuusan fisqi samaynin marka tanaa kasii cadaan badan kasii xeel dheer xagga balaaqada nahyiga sariixa ah tanaa kasii xeel dheer dawba ma aha weeyaan inay kaba dhacdo qofka xajka jooga rafath iyo fusuuq iyo jidaal inay ka dhacaan marka awal baanba waxaas haboonayn haddana waxa weeyaan bilihii xajka kaba sii daran bay waa kasii daranta way kasii xun tahay weeyaan inuu arrimaha la yimaado falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala ilaahay wuxuu yidhi ma ahanin fi lxaji xajka dhexdiisa intaa midna ma ahanin marka qofku inuu isilaaliyaa la rabaa meeshaas marku tago waxa weeyaan ilaahay ridihiisa inuu soo kasbado oo maal saalixaad la yimaado laakiin doodaha iyo muramada iyo dhibaatada inuu qofku ka fogaado waxyaalaha dad badan ka dhaca inuu iska ilaaliyo weeye falaa rafatha waxaa kaloo iyana macnaha laa jimaac wax jimaaca ma ahanin filxaj ama fuxshi kalaamka hadalka xun xajka dhexdiisa ma ahaanin yuusan ahaanin wey walaa fusuuqa waxa weeyaan daaca ka baxo qofku xuduuddii sharciga inuu tallaabacay iyo maxduuraad iyo dembiyaal inuu koro la yimaado iyona xajka dhexdiisa ma ahanin xadiidku waa isagaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xaja falam yarfuth walam yafsuq qofkii xajiya oo rafdigaasaan la imaanin arrimaha xagga dumarka la xiriiraiyo jimaacaas waxa isagoo xajkii ku dhex jira fisqina aan la imaanin rajaca ka yowmi waladatu ummuhu qofkaas waa noqdaa isagoo la mida maalintii hooyadi dhashay wax dembiya isagoo aan lahayn ayuu noqonayaa xadiidkaasna waa muttafaq calayhio imaamu bukhaari iyo imaamu muslim ayaa soo saaray walaa jidaalayana filxaji waxa weeye walaa miraa'a walaa khishaam dood iyo muran shaqaalaha iyo dadka qofka safarka kula jira iyo rufuqada iyo dadka wada xajinayaan inay macnaha iyana wax dooda la gala lama rabo filxaji fii ayaamilxaji marba haddou halkaa joogo waxaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyo oo ka dheeraado weeye marka qofku wuxuu iskaga ilaalinayaa waxa weeyaan fa ina ziyaarata albeyt almucadam gurigan ilaahay ee la weyneeyey qofku soo booqday iyo dhowaanshaha ilaahay qofku u dhowaanayo cibaadaya daaco ugu dhowaanayo waxay keensanayaan inuu arrimahan la sheegay iskaga tago qofku uu ka fogaado macnaha cibaado barxlaana inuu u bambaxo oo la yimaado qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tafcalu wixii aad samaysaan oo min khayrin khayr ah camal saalixa iyo wanaaga yaclamhu allah ilaahay waa ogyahay yaclamhu llahu ilahay ogaad ilaahay waa ogyahay ilaahay waa ogyahay abaalmarinteedaa laydin siinayaa wey watazawaduu sahay iyo zaad qaata fa ina khayra zaadi zaad iyo sahay midka u khayr badan attaqwaa dhowrsashada weeyaan horta marka horeba xajka aadaysaan aad safarkaa gelaysaan sahaydiina iyo zaadkiina qaata fa ina khayra zaadi zaad iyo sahaykan u khayr badan attaqwaa inaad dhowrsashada weeyaan su-aal iyo baryaha ka dhowrsataanoo aahan sahay iyo zaad idinku filan aa qaadataan waxaa kaloo iyana markastaba iska tahayba watasawaduu sahay qaata oo aakhiradiina u sahay qaata cibaadaya daaca la imaada fa ina khayra zaadi zaadkan ugu khayr badan attaqwaa cabsida ilaahay weeyaan khayru zaadin waa cabsida ilaahay wattaquuni anigana iga yaabaa ilaahay leeyahay yaa ulil albaabi caqliyada kuwa u saaxiibkaayo ilaahay wuxuu leeyahay aniga iga dhowrsada iga cabsada wattaquuni yaa ulil albaabi ciqaabkayga ka baqa weeyaan dadka waxaa lala hadlayaa cuquusha leh dadka fahmada leh dadka wax garanaya ayaa lala hadlayaa waxay ku soo degtay baa layidhi sida ibnu cabbaas uu laga wariyey radiallahu canhuma reer yamaneed baa xajin jiray sahayna ma qaadan jirin waxay dhihi jireen annago guriga ilaahay u soconna maxaan ku falaynaa sahay iyo xoolo la qaato iyo ilaahay baa baa gurigiisaba u soconnaaye markay hadhow xagga tagaanoo dee baahdaan oo gaajoodaan ilaa markii hore waxay dhaheen naxnulmutawakiluun annagu kuwa iska tala saaranayaan ilahay baan tala saaranay waxba uma baahnin magaalada makaad markay galaanoo dee u baahdaan cunno iyo nolol u baahdaan bay dadka baryi jireenoo waxna siiya dhihi jireen markaasaa ilaahay soo dejiyey baa layidhi watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwaa xadiidkaa isagaana waxa weeyaan imaamu bukhaari baa werinaya war sahaydiina qaata baa layidhi waxa weeyaan sahay waxa ugu fiican zaad waxa ugu fiican dhowrsashada aad ka kaaftoontaan dad inay wax baridaan ama wax weydiisataan anigana iga baqa ilahi le subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin calaykum dushiina junaaxun wax dembiya an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan fadli oo min rabbikum rabbigan xaggii ka ahaaday markaa halkaa joogtaan wax dembi iyo ismiya dushiinna ma saarna haddaa ganacsi samaysaan xajka dhexdiisa oo wax rogrogataan arrimo dunawiya cibaadadii waxba gaarsiin mayso markaa iyagaa waxay dhaheen war haddaan waxaan samayno oo adduunyadan iyo waxaan dhex galno amaan ku dambownaa aayaddaanaa soo degatay aayadduna waxay u banaynaysaa in dadkii wax gadan karaan oo dhexdooda xujeedii wax kala gadan karaan oo cid kale wax ka gadi karaan bilihii xajka waxaa la yidhi taas wax dhiba ma leh fa idaa afadtum markaa kasoo gadoontaan kasoo gadoontaan min carafaatin carafaat markaa kasoo gadoontaan carafaa la istaagay maalintii sagaalaad gelinkeedii dambe ilaa hameenkii tobnaad baa la istaagi karaa markaa halkaa kasoo gadoontaan oo dadku halkaa kasoo butaacaan fadkuru allaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraam mashcaru xaraamka agtiisa ilaahay duco iyo tadaruc takbiir iyo tahliil la imaada mashcaru xaraam waa musdelif oo dhan baa layidhi meel hadda sii gaaro hadda masaajid laga dhiso mashcar xaraam masjidulmashcar xaraam ana waa jidhaa meeshii nebigu istaagay calayhi salatu salaam ku ducaysayna waa la tilmaamaa marka waxa weeye meesha ilaahay ku barya inta badan xujayadu dee hadda sistamkii oo dhan baa inta isbedelay gaadiid iyo gaariyaal iyo waxaasaa dhaafinayo oo waxaa laga yaabaa inay xujay badan ay dhaafaan laakiin musdelifa hameenka tobnaad baa loo soo hoydaa sagaalaad markii carafo la istaagay hameenka tobanka ciidda ah waa inuu qofku u soo hoydo weeye oo hameenka qayb ka mida oo halkaa joogo wadkuruuhu ilaahayna xusa kamaa hadaakum liajli an hadaakum ilaahay inuu idin hanuuniye darteed ama kamaa hadaakum soo idin hanuuniyey wain kuntum waxaa ahaydeen min qablihi hortiis la min adaalliin wa in hushaaniyo kuntum waxaa ahaydeen min qablihi waxa weeyaan ilaahay hanuunintiisa ka hor qabla hudaah ilaahay hanuunintiisa ka hor qabla hidaayatihi lakum ilaahay hanuunintiisa idinka uu idin hanuuniye ka hor waxa ahaydeen la min adaalliin ayaa ka mid ahaydeen weeyaan kuwaas kuwaa dhumay oo dhunsan ayaa ahaydeen weeyaan la min adaalliin marka musdelifo meesha waxaa loogu magacaabaa layidhi maga waxyaalo badan baa la sheegay oo sababu tasmiyada in waxaas loogu magacaabay waxaa ka mid a hadde waa meesha labada salaadood lagu jamciyo oo maqribka iyo cishaha baa lagu tukadaa isku mar oo jamcu taakhiir ah galabtaa carafo maqribkeeda lasoo taakhiirinaya habeenkii markii musdelifo la yimaado baa maqribkii iyo cishihiiba halkaa lagu tukanayaa oo lala imaanaya halkaasaa markii dadkii baryayaan ilaahayna ku baryayaan kuna ducaysanayaan sidaas bay samaynayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi humma intaa ka bacdi afiiduu min xaysu afaada annaas afiiduu min xaysu afaada annaas waa maxay tanna macnaheedu humma afiiduu min xaysu afaada annaas waxaa weeyaan afiiduu noqda min xaysu meel oo afaadannaasu dadku ka soo noqday oo waxa weeyaan dadku say carafo u istaageen idinna carafo u soo istaaga oo waxaa jidhay qoro reer quraysheeda oo dadka iska sarraysiin jiray oo iyagu waxay dhihi jireen annagu ahlullaahi baa nahay sukaanu xaramihi xaramkiisa kuwa deggan baan nahay xaramka ilaahay ka bixi mayno musdelifo dhaafi mayno musdelifay istaagi jireen markaasaa waxaa la leeyahay ilaa musdelifa xaramka iyadu ka mid carafana xaramka ka mid maaha markaasaa waxaa la yidhi meesha dadku kasoo gadoomayaan oo kasoo noqonayaan idinkuna kasoo noqdo oo carafo istaaga oo musdelifo dhaafa marka waa noqosho halkaa kasoo noqdo sidaasoo kale culimmada qaar waa iyaga leh afiiduu min xaysu afaada naas oo noqda oo musdelifo haddaad timaadeen musdelifo ka noqdo oo mina u noqdo oo dawaafkii iyo dhagax tuurkii iyo halkaa u noqdo min xaysu afaada annaas marka carafo tagaa la yidhi wastakfir ullaha ilaahay subxaana wa tacaala u istikfaarsada oo ilaahay wixii hore idinka dhacay macaasi xumaan uga istikfaarsada ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay waa mid raxmad badan oo naxariisasho badan subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa idaa qadaytum markaa gudataan manaasikaku manaagsigtiinna iyo acmaashiinna markaa gudataan oo aad dhammaysataan fadkurullaha ilaahay xus ka dikrikum xusidiinna oo kale aabaa'akum aa xustaan saa aabbayaashiin u xustaan oo kale ilaahay xus oo amase ashadda bal ashadda dikroo yaa mid ka darnaan badan xagga xusitaanka ilaahay xusa si ka darnaan badan waxaa iyaga caado u ahayd inay halkaa marka ay yimaadaan ay halkaas mina iyo masaajidka aagagiisa iyo meelaha intay istaagaan oo iskugu yimaadaan acmaasha markay guteen ka bacdi ayaa aabbayaashood gabayadoodii iyo ammaanahoodii iyo deeqsinimadoodii iyo wanaagyaalkoodii bay sheegsheegi jireen marka saasaa caado u ahayd war ilaahay xusa baa layidhi ka dikrikum aabaa'akum sida aabayaasha xusidiina aabayaashina xusaan oo kale ow amase ashadda dikraa ama mid darnaan badan yaa xagga xusitaanka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa min annaasi dadkiibuu ka mid ahaaday dadka waxaa ka mid a man baa ka mid a yaquulu dhahaya rabbanaa rabbiga nagiyow aatinaa nasiih fi dunyaa addunyada ilaahu nasiibu dhahaya yaa adduunka ilaahu nasiibu dhahaya walhal maa low isagaysan u ahaan fil aakhirati aakhirana min khalaaqa wax nasiibah aysan u ahaanin halkan dadku waa afar nooc qof ilaahay subxaana wa tacaala adduun wanaagsan iyo aakhiro kasii wanaagsanba weydiisanaya adduun iyo aakhiraba iyo qof adduunyo keliya ilaahay weydiisanaya iyo qof ilaahay aakhiro weydiisanaya laakiin afkau ka weydiisanaya ujeedkiisu waa adduunyo doon iyo qof ilaahay aakhiro iyo wanaagga aakhiro weydiisanaya intii baa marka lagaaga hadlayaa wa minhu man yaquulu fa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatina wuxuu dhahayaa ilaahay ow nasii adduunka xasano nasii wuxuu rabaa weji iyo jaah iyo madaxnimo iyo xoolo iyo haninimo buu weydiisanaya adduunka keliya ilaahay wax ka codsanaya wixii la siin lahaa fi dunyaa waxay dhaheen wuxuu weydiisanayaa ibilan wa baqaran wa hanama ilaahw geel isii oo lo isii oo cari isii addoommo isii oo xoola isii hodannimo weeyaan walxaal maa lahu isaga aysan u ahaanin fil aakhirati aakhirana aysan u ahaanin min nasiibin min khalaaqin wax khalaaqiya nasiiba aakhirana aysan u oolinin walxaal maa lahu fil aakhirati min khalaaqin wax khalaaqana adduunye uma jidhaa himadiisa iyo muhimmadiisao dhan waa adduunye doon macnaha weeyaan marka dadka adduunyada keliya ilaahay weydiisanaya maaha waxaa la rabaa qofku inuu noqdo dadka adduun iyo aakhiraba ilaahay wanaag iyo khayr qofka weydiisanaya kaas baa fiican wa minhum waxaa ka mid a dadkii man baa ka mid ah wa minhum buu ka mid ahaada man duul yaquulu dhahaya markii hadda halkaa la taagnaa baa laga hadlayaa xajkii iyo carafaa la taagan yahay iyadoo xajkii carafa la taagan yahay dad baa waxaa adduunyo keliya ilaahay weydiisanaya meelihii la isaqbalayay wa minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a yaquulu dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo aatinaa nasiih fi dunyaa adduunyada xasanata nasiih xasana waa maxay intaasoo macno aan laga bixi karin bay leedahay xasano ilaahw nasiih cilmi nasiih xasano ilaahayow nasiiho waa cibaado ilaahw nasiih xasano ilaahayow nasiiho cisma min adunuub dembiga ilaahw naga ilaali xasano iyadoo looga jeedo shahaado ilaahw nasiih shahiidnimo haniimo ilaahw nasiih xasanadiiyo caafimaad laga wado ilaahw nasiih wax nagu filanoo xoolaha ilaahw nasiih towfiiq iyo khayr waafajin ilaahw nasiih ilaahu adduunyada intaa nagu siibo dhahaya wa fil aakhirati aakhirana ilaahayo waxaana siisaa xasanatan xasana ilaahu nasiih janno ilaahu nasiih jannada nicmadeeda ilaahu nasiih waxa weeyaan waxaas buu ilaahay weydiisanaya waxaa marka qofkii ilaahay siiyey islaamnimo iyo qur-aan ehel iyo maalna ilaahay siiyey horta adduunyada xasanadeedii iyo aakhiro xasanadeediiba waa la siiyey marka fi dunyaa ilaahu nasiih xasanatan oo caafiy caafimaad ah wa fil aakhirati xasana ilaahu nasiih oo caafiye ah cafiya caafimaadkii weeyaan sidaas bay dhahayaan ducada nebigana waxaa ugu badnayd calayhi salaatu wasalaam allaahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fil aakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar imaam bukhaari iyo muslim baa soo saaray taasaa ugu badnayd waqinaa ilaahu naga dafciyo naga dheeree bay dhahayaan cadaab annaari naarta cadaabkeedan ilaahu naga xafdi oo naga ilaali oo naga badbaadi sidaas bay dhahayaan kuwaa sidaa u wanaag- wanaagsanna waa ku jiraan dadka halkaa jooga marka xasanadu waa macnayaal badan tahaye wanaag oo dhan baa fiican in lagu fasiro maxaa yeelay ikhlaaska waa lagu fasira qofka ilaahay inuu badbaadiyo naar ka badbaadiyo waa lagu fasira qanaacadii waa lagu fasira shafaacadii waa lagu fasira marada saalixada iyo zawjada wanaagsan waa lagu fasira xururciinta waa lagu fasira ee qofku inuu qabriga ka soo baxo calaa bishaara isagoo bishaaro ku sugan oo bishaaraysanaya waa lagu fasira intaba maadaama lagu fasiray wanaag oo dhan bay noqonaysaa waqinaa ilaahu naga dheeree cadaaba naari ixfadnaa yaa rabbi naga xafidi min cadaabi jahannama jahannama naarteed iyo cadaabu naar ilaahu naga dheere baa layidhi sidaas baa lagu fasira marka qofka muuminka waa qofka dalbaya khayrka adduunka iyo khayrka aakhiraba ilaahay weydiisanaya waa muuminka caaqilka weeyaan waxaa la yidhi waqad jamacat haadihi dacwa ducadaani waxay jamcisay kulla khayrin khayr oo dhan waxay sarfisay shar oo dhan markaas wax kasta in ducadan waa duca cajiiba waa in lagu ducayso ayaa fiican baa layidhi qofka uu ducadiisa ay ka mid tahay oo mar kasta uusan ka tegin oo duco kasta uu ku darsado waxa weeyaan shar oo dhanna way sarfisay ilaahay inuu kaa badbaadiyo khayr oo dhanna waa ku soo xeroonaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas oo kuwee ah kuwa dambe oo adduunka wanaagsan iyo aakhirada wanaagsan ilaahay weydiisanaya xasanada weydiisanaya labada daaroodba lahum iyaga waxaa u ahaaday nasiibun nasiib weyn baa uga ahaaday mimaa kii kasaba ay kasbadeen nasiib iyo dheef waafira oo dhammaystiran bay leeyihin wallaahu ilaahayna sariicu lxisaaba xisaabtiisu miday ilaahay deg deg badan tahay wey khalaa'iqdoo dhan muddo yar baa ilaahay ku xisaabinaya leanna ilaahay wax kasta isagu waa ogyahay khalaa'iqdoo dhan wuxuu ku xisaabinaya sida hal nafa inta lagu xisaabiyo oo kale maa khalqukum walaa bacthukum ilaa ka nafsin waaxida aayad kale wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar waa iyada ilaahay yidhi maalin gelinkeed hore in la egoo kale ayaa lagu xisaabinayaa baa la leeyahay nisful yowm maalin barkeedoo kale ama culimmada qaar waxay dhaheen ulaa'ikada labadii qoleba waa loo celinayaa ulaa'ika labadaa fariiqba kuwii xumaa iyo kuwa wanaagsanba lahum iyaga waxa u ahaaday nasiibun mima kasabuu wallaahu ilaahayna sariicu lxisaab wey lakiin waxaa laleeyahay qoladaa hore ilaahay waaba caddeeye waxay mudanayaanoo wamaa lahu fi laakhirati min khalaaqin baa la yidhi amaa qoladan dambe bay u taallaana culimmadu fasiriintu in badan baa maraysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkuru llaha ilaahay xus subxaana wa tacaala ilaaha weyn oo waaxidkaa xus fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macduudaatin macduudaad ah maalmo yar wey maalmahaas ilaahay u kibaarto xus salaadaha dabadooda buuraha markaa tuuranaysaan waa maalmaha iyaamu tashriiqa iyo saddexdaayo maalinta ciiddaa yoomu naxriga ka dambeeya faman tacajala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman tacajala fii yowmayni faman tacajala qofkii degdega fii yowmayni laba maalmood dhexdood dhagax tuurkii oo maalintii hore markau tuurtay maalintii dambena markau tuurtay meeshii ka caraaba iyadoo aan gobolku ugu dhicin waa fii yowmayni bacda tamaami yowmayn laba maalmood dhagax tuurkood intuu dhammaystay buu baxay falaa isma calayhi wax dembiya dushiisa ma ahaanin waman ta'akhara qofkii gadaal marana oo maalintii saddexaad sugo hameenkii saddexiyo tobnaad inta ku hoyda mina maalintii saddexiyo tobnaadna dhagaxii tuurta xajkii sidaa ku dhammaysa falaa isma calayhi isagana dushiisa wax ismiya ma ahaanin falaa xaraja calayhi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi liman ittaqaa waxay ka dhigan tahay liman ittaqaa maa dukira waxaa lasoo sheegay oo min al axkaami ah liman ittaqaa liman buu ahaaday ittaqoo ilaahay ka yaabay ittaqa allah liman ittaqa liman araada an yattaqiya allah qofkii doonay ilaahay inuu ka yaabo ka cabsado ayaa arrinkaas u ahaaday oo xajka ula imaanaya wejka kaamilkaa oo wanaagsan wattaqu llaha ilaahayna ka yaaba waclamuu waxaadna ogaataan annakum idinku ilayhi ilaahay xaggiisa tuxsharuun in laydiin xashirinayo sidaa ogaada marka qofku markuu xajka joogo daalika liman ittaqaadaas dee inuu ilaahay qofka ka cabsado xajkiisa kaga cabsado oo iska ilaaliyo waxyaalaha maxduuraatul ixraamka qofku markuu xaj xirto ama cumro waxyaalaha laga xarimay waa inuu iska ilaaliyo maamuuraadka waa inuu la yimaado sidaa waa inuu sameeyo maxaa yeelay xajkiisa qofka nafciisa hadhow heli doona waa isaga wattaqu llaha ilaahay ka yaaba mustaqbalka dambana weligiinba ilaahay ka yaaba waa xajinay keliya inta dhahdaan hadhow xumaan ha samaynine ilaahay ka cabsada waajibaadka la imaada muxaramaadkana ka dheeraada maxduuraadka xajkii cumrada laydiin diidayna ka dheeraada waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku dadow ilayhi ilallaahi ilaahay xaggii tucsharuuna in laydin soo xashrinayo laydin soo jamcinayo maalinka qiyaamada marka qabuuraha laydinka soo saaro ilaahayna acmaashiina markaa idinku abaalmarinaya in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun hadday khayr aad samayseen hadda khayr baa ilaahay agtiisa ka helaysaan xumaan hadda aad samayseenna haddee shar baa markaa idinka horeeya weeyaan waxaa la isku boorinayaa cabsida ilaahay in lagu dadaalo subxaanahu wa tacaala markaas qofkii degdegay oo dhagaxtuurka laba maalmood kusoo koobay iyo qofkii dhammaystirayba mid kasta waxaa la yidhi falaa ifma calayhi halkaas marka qofkan dhammaystiray xaggee ifmigu uga imaanayaabaa la yidhi waaba dhammaystiray waxaa looga jawaabay jawaabo dhowr ah waxaa ka mid a markii qofku inuu laba maalmood degdego loo ogolaaday oo ruqso looga dhigay inuu isdhaho adigu waa degdegtay oo ajar iyo thawaab baa kaa maqan ama wax kugu soo gabadeen markaasaa shubhadaasaa la zuulinayaa wax dembiya kii haray iyo kii tegay midna dushiisa ma ahaanin hadduu doonana camalka wuu degdegayaa dhagaxtuurka laba beri buu kusoo koobaya hadduu doonana saddexdii beri buu dhammaystiraya ama waxaa jawaab labaada dadka qaar baa degdegaya qaarna waa gadaal marayaan soo ma aha qolo kastaaba iyadaa waxay dhahaysaa annagaa sidii wanaagsanayd samaynay oo waxaa laga yaaba qof kasta soo uu sameeyey inuu isagu ammaano oo sawaab ka dhigo markaasaa ilaahay wuxuu caddeeyey labada qoloba inaa asiibeen midnana inaan waxba lagu lahayn dembi ee dushooda ahayn jawaab saddexaad waxaa weeye waman ta'akhara falaa isma calayhi mushaakalatu lafdiya wax la yidhaahdo weeyaano labada lafdibaa laysku ekaysiinayaa sida wajazaau sayi'atin sayi'atu mithluhaa mushaakala ugu jidho layskugu ekaysiiyey jawaab afraad waxaa weeye culimmadu ka bixiyeen labada amarba inay bannaan yihiin baa la istusinayaa waxaa la leeyahay ama tacajul sameeya ama ta'akhur sameeyo haddaad degdegtaan ismi ma jiro oo waxba laydinma hayso haddaa gadaal madhaana waxa weeyaan yana waxba dushiina ma aha sidaasna waa lagu bayaaniyey oo culimmadu waa kaga jawaabeen marka qofka xajka tegay ama cumrada tegay guriga ilaahay xarameynka tegay waxaa la gudboon inuu ilaashado cibaadadiisa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa uu badiyo acmaashiisa saalixa ka dhigo iska ilaaliyo xumi oo dhan si xajkiisu mabruur u noqdo safar dheer iyo dhaqaale iyo waqti badan buu bixiyey waxa weeyaan fursadiisaas uusan iska dayicinin in badan oo ka mid a bini-aadanka maanta tagaa laakiin waxaa laga yaabaa inay fursadda iska dayacaan ilaahay xajkeenna iyo acmaasheenna iyo cumradeenna ha ka dhigo mid la aqbalay dhammaanteenna allahayna ka aqbalo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab